faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
wanaagsan halkan waa reediyo cadaada waxaad ku soo dhawaataan warka duur qodobada maanta aad maqli doontaan waxaa ugu doroon faahfaahino dheeraed oo ka soo baxaya qarax khasaare kala duwan dhaliyo oo maanta ka dhacay magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose dowladda jabuuti oo warka soo saartay khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka ee maamulka jubbaland dowladda federaalka soomaaliya oo sheegtay in lasoo afjaray colaadihii ku salaysan aanuunka qabiil ee ka dhici jiray magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug dowladda federaalka soomaaliya oo dhadhaqayo ciidan ka wada qaybo ka mida gobolka godow ee koonfurta soomaaliya faahfaahino dheeraada oo laga helaya dil haweenada ah lagu geystay suuqa bakaara ee magaalada caasimada ah ee muqdisho madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ballanqaad u sameeyey jaaliyadda soomaaliyed ee ku sugan gudaha waddankaasi maraykanka dhaqdhaqaayo looga soo horjeeda hoggaan ay qaatay dowladda federaalka soomaaliya oo ka socda qaybo ka mid ah maamulka jubbaland intaasaad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warka duhurna ee maantay goora u diyaagorooba warkaasoo intaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan saaxiibyaal waa duhur sabdiya taarikhda ay ku aasaysan tahay siddeed iyo labaatanka bisha sagaalada sebteembar sannada labaatan toban sagaal imagii haatan kusoo dhawaada warkii oo dhan dowladda federaalka soomaaliya ayaa isku diyaarinaysa kafaa'idaysa kheyraadka shidaalka ee ku jira baddeena soomaaliya dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa sheegtay inay isku diyaarinayso xilligan kafaa'idaysa kheyraadka baddeenna magaalada sabab ee caasimadda waddanka etoobiya waxaa ka dhacay shir lagu lafaguraya sida looga faa'idaysan karo kheyraadka shidaalka uu leeyahay dalka oo ay soo aabashay wasaaradda macdinta iyo batroolka ee dowladda federaalka ee soomaaliya shirkan waxaa ka qayb galay dhammaan xubnaha federaalka qaybta ka ah ee maamul goboleedyada khubro dhanka shidaalka ee ka socotay waddanka norweed waxaana diirada lagu saaray diyaargarowga soo saaraysta kheyraadka baddeenna gaar ahaan shidaalka wasiir ku-xigeenka wasaaradda macdinta iyo batroolka ee dowladda federaalka soomaaliya oo la hadlay warbaahinta waxauu sheegay in shirkaas uu ahaa mid wax ku ol ah islamarkaasna muhiimadaasi ahayd in aqoohan iyo xirfad ahaanba loo fahmo diyaargarowga qaabka loo soo saaraya iyo nuuc u yahay shidaal laga qodaya gudaha waddanka soomaaliya waxaa isla meel dhignaa habka ugu casirsan ee loo soo maamulaya shidaalka marka lasoo saaray kaas oo ay ku midaysan yihiin soomaalida oo dhan ayuu yidhi wasiir ku-xeenka wasaaradda macdintii batroolka ee dowladda federaalka ee soomaaliya dhinaca kale wasiir ku-xeenka wasaaradda batroolkii macdinta ee dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdiqaadir waxauu sheegay in laga gaashaamanayo in marka shidaalka lasoo saara uusan khatar ku noqon dadka iyo ummadda soomaaliyeed faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya qarax khasaare kala duwan dhaliyo oo maanta ka dhacay magaalada marka iyo xarunta gobolka shabeellaha hoose cawil ciise indhacadde qarax khasaare geysta ayaa maanta ka dhacay magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose wararka naga soo gaaraya magaalada marka ayaa kusoo waramaya in dhalinyaro oo ku sugnaa goob ay ku ciyaarayeen ciyaarta loo yaqaano qamaarka ee na- lala eegtay qaraxa nooca bambagacmeedka ah islamarkaana lagu tuuray xilli ay howlahooda ku jireen kooxda dhallinyarada ah ayaa la tilmaamay inay ku sugnaayeen goob ku taalla magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose waxaana lagu weeraray bambagacmeed nooca gacanta laga tuura islamarkaana lagu weeraray dhallinyarada sida wararku ay tilmaamayaan waxaa dhaawac uu soo gaaray lix ka mid a dhallinyaradaas oo mid ka mid a dhaawac culus uu qabo islamarkaana la geeyey isbitaalka guud ee magaalada marka maamulka degmada ayaa xaqiijiyey qaraxan inuu dhacay waxa ayna sheegeen in dhallinyaro un kaliya lala eegtay balse halka bambada lagu weeraray aynan ku sugnayn mas-uuliyiin ama askar ka tirsan ciidamada ruux ka mid ahaa dadkii ka agdhowaa halka ay wax ka dhaceen ayaa idaacadda waxa uga waramay sida qaraxaasi u dhacay iyo sidoo kale tirada dadka ku waxyeelooba intaba meel dhalinyaro iska fadhiso oo markaas isaga baanshaanaysa ayaa wax dama ah lagu duugo meeshii ah waxaa ka dhacda markaa khasaaro oo dhaawac soo gaaray shacabka markaasi meeshii ku noolaa dadku maxay ahaayeen ma dhalinyaro maxay ahaayeen dadka een, l- ma dhalinyaro oo iska shacab ayay ahaayeen oo marka ciyaalka xaafadda ahaa meelahaas iska qaxweynayeen khasaaruhu intee maraya marka adiilaa hadda lixaa dhaawaca lixdana hal qofaa waxaa waaya xaaladiisa aada u culus inta kale waa iska dhowyihii xaaladooda qaraxu maxaa la leeyahay ma mid meesha lagu aasu ahaa ma mid een, nuuc kale loo adeegsado ah, muxuu ahaa
wuxuu ahaa adiil mid oo markaasi gacan ahaan loo soo tuuray haye meel daaqadaa loogu soo tuuray
m- indhaha u bal maxay qabteen laamihii amniga hadday soo gaareen dad ma la soo qabtay dad hadda lagu guda jiraa qabashadooda waa lagu raadjoogaa haddeer saan ujeeda oo ciidanka u socdeen inay soo qabtaan ay ku jiraan maamulka magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa ay sheegeen in falkan ay aada uga xun yihiin islamarkaana laamaha amnigu ay ku daba jiraan sidii ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen ciddii ka dambeysay ee weerarkaasi lagu qaaday dhallinyarada maamulka degmada ayaana sidoo kale sheegay in laamaha amnigu ay ku jiraan dadaal badan oo ay ku xaqiijinayaan ammaanka xogayaha maamulka degmada marke ee gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegay in dadka dhaawacyadoodu ay culus yihiin loo qaadi doono dhanka magaalada muqdisho sida uu yiri cawil ciiseen dhacade raadiyo cadaado muqdisho dowladda jabuuti ayaa war ka soo saartay khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland madaxweynaha waddanka jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa ka hadlay khilaafka ka dhex taagan dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamulka jubbaland ee ka arrimiya gobolada jubbada hoose jubbada dhexe iyo gobolka gado ee koonfurta soomaaliya madaxweynaha waddanka jabuuti ismaaciil cumar geele wuxuu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya iyo dowladgooyada qaar sida maamulka jubbaland uu ka codsanaya inay dhammeeyaan khilaafka maadaama dhibaato ku haya dadka soomaaliyeed ee ku nool mandaqada geeska afrika wuxuu sidoo kale u tilmaamay in dowladda jabuuti ay ka qaadan doonto doorka muuqda si loo xallin lahaa dhibaatooyinka ama khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo qaar ka mid ah maamul goboleeda sida maamulka jubbaland iyo maamulka puntland madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele wuxuu sheegay in dowladda jabuuti ay ka xun tahay khilaafka iminka u dhexeeya dowladda federaalka ee maamulka jubbaland u hogaansho madaxweyne mar labaad talada maamulka jubbaland ee isku doortay axmed maxamed islaam axmed oobe ayna habboon tahay tanaasul in laba dhinac ay sameeyaan dowladda jabuuti ayaa tan iyo boborkii dowladda militariga ahayd ee dalka waxay dadaal badan ku bixinaysay dib u soo kabashada soomaaliya iyadoona gudaha waddankaas lagu qabtay shirar dibshaysiinaad laguna soo dhisay dowlado dhowra dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamulka jubbaland waxaa u dhexeeya khilaaf meesha ugu xumaa taagnaa taas oo ka dhalatay dib u doorashada madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed oobe iyo doorashooyin kale ka dhacay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose taasoo dowladda federaalk soomaaliya ay sheegtay inaysan aqoonsanayn waxa ay ugu yeertay iscalaamasaar ka dhacay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxaana waxay intaas ka baxay dowladda federaalk soomaaliya ay xayiraad ay saartay diyaaradii tegi jiray ama ka imaan jiray magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose taas oo lasoo werinayo inay saameyn xoog leh ay ku yeesheen nolosha dadka ku nool qaybo ka mid a deegaanada maamulka jubbaland gaar ahaan goobaha caafimaad oo la sheegi jireen daweyn uga imaan jireen magaalada caasimadaha muqdisho iminkana ay ku dhow yihiin gabaabsi dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay in lasoo afjaray colaadii ku salaysnaa aanuunka qabiil ee ka dhici jiray magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug magaalada gaalkacyo iyo xarunta gobolka mudug laba sano ka hor waxaa ay astaan u ahayd colado ragaadiyay geeda socodkii nabadda ee magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug waxayna sheegeen bulshada xilligan ku nool magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug in meesha ay ka baxday siyaasadihii diidana ee u dhexeeyey maamulada kuwaas oo xilliyada colaadaha galaafan jiray nolosha islamarkaasna weeqay horumarkii ka socday magaalada gaalkacyo iyo xarunta gobolka mudug dowladda federaalka soomaaliya oo kaalin weyn ka qaaatay xalinta mushaakilaadka siyaasiyaed ee gaalkacyo horey uga dhici jiray ayaa waxay noqotay tusaale wax ku ol ah oo marka la ego nabadda iyo wada noolaanshaha taa oo dowladda federaalka soomaaliya wakhti fara badan ay ku bixisay waxaa gudiyada dowladda federaalka soomaaliya u xil saartay nabadda magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ay ku dhiirigeliyeen maamulada magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug inay samaystaan xubno si gaar ah uga shaqeeyaan nabadda iyadoo ay jiraan ciidamo gaar ah oo sugaya amniga magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug kuwaasoo si toosa u haastaga dowladda federaalka ee soomaaliya kaalin muglana ka qaatay isdhexgalka bulshada ku nool magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee galmudug iyo puntland sanad ka hor dadka degan magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug waxaa u sawirnaa aanooyin qabiil kuwaasoo u sawirnaa raad colaadeed oo ku salaysnaa aanooyin qabiil oo suurtagal ka dhigay in dhibaato ay ka dhacdo mar kasta maamulada gaalkacyo ee gobolka mudug maadaama colaaduhu ay ahaayeen kuwo wax badan kasoo socday qaybo ka mid ah magaalada gaalkacyo deegaanada ku dhowdhow ee galmudug iyo puntland waxaa dhibaatooyinka magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug soo maray ay baabiyeen nolosha dadka deegaanka jil badan ayay nolosha ku adkeeyeen duruufiya laga dhaxlay qabiilka balse hadda waxaa jiray fafaalo kuwii hore ka duwan waxaana dhismaya xanaankii bulshada marka la eego nabadda kaana qaaday magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee maamulka puntland dadaalkii dowladda federaalka maamulada ka jira magaalada gaalkacyo qeybaha kala duwan ee bulshada sida dareenka dadka magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug uu yahay si loo gaasiyo heshiiska nabadda ku soo dabaalidda magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug laga soo baaqsaday khasaare isku jira naf iyo maal oo magaalada sanad ka hor markasta ka dhici jiray taa beddelkeeda waxaa saacdi lasoo dhaafay ka socday horumarar ay ku tallaabsanaysay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee maamulka galmudug isdhexgalka bulshada oo ka duwan sida uu ahaa sanadihii colaadaha waxaad arkaysaa gaalkacyina waxay iska bedelaan bulsho aan awoodin inay wax wada qabsadaan kana tashada danahooda markii hore ayaa haatan ka shaqaynaya magaalada gaalkacyo gobolka mudug horumarka ka socda fafaalaha muujinaya dowladnimada iyo ka shaqaynta danta guud oo xawli ka socda ayaa guud ahaanba ka muuqda nolosha bulshada qaybaheeda kala duwan haddii ay ahaan lahayd dhinacyada waxbarashada ganacsiga caafimaadka amniga intaba waa magaalo hadda nolol ay ka jirto kana soo baxday colado in ka badan toban sano ka jiray magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee maamulada puntland iyo galmudug magaalada gaalkacyo waa magaalo madaxda gobolka mudug waxayna dhacdaa bartamaha soomaaliya waxaan maamulkeeda gacanta ku haya maamulada galmudug iyo puntland oo kala xukuma labada qaybood ee magaalada u qaybsan tahay waa koonfur iyo waqooyi waana goob istraatiiji oo ku taalla gobolada dhexe ee soomaaliya dowladda federaalka soomaaliya ayaa dhowr jeer waxay sheegtay inay soo afjartay colaadihii in ka badan toban sano ka taagnaa magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug waxayna sheegtay in ku guulaystay in la kala qaado maamulada isku horfadhin jiray bartamaha magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug waxayna sheegtay in ciidamada gaarka ah ee loo sameeyey amniga magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ay wax badan ay ka bedelaan amniga siyaasadda iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqa ka jira magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee maamulka galmudug wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka soomaaliya cabdi maxamed sabri oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in dowladda federaalka soomaaliya u hogaansho maxamed cabdulaahi farmaajo uu ku guulaystay in haba yaraatay meesha laga saaro colaadihii in ka badan toban sano ka taagnaa magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug kuwaasoo ku salaysnaa aanooyin qabeel oo halkaasi dadka degan ay isku layn jireen wasiirka arrimaha gudaha waxa uu sheegay in socdaalkii madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu ku tegey magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ay meesha ka saartay colaadihii ka taagna halkaasi taasoo soo afjaraysa in habayraata aysan gaalkacyo ka dhicin waxaanooyin qabiila dowladda federaalka soomaaliya ayaa iminka u muuqatay in guula ka sheegaynayso soo afjaridda colaadihii ku salaysan aanooyinka qaabil oo in ka badan toban sana kusoo lallaabanayay magaalada gaalkacyo gobolka mudug waxaana hadda muuqataa inay yaryihiin dilalka ka dhaca magaalada gaalkacyo gobolka mudug walow mararka qaarkood ay ka dhacaan dilal loo geysto dadka shacabka kuwaas aan looqan cidda geysanaysa dowladda federaalka soomaaliya ayaa dhaqayo ciidan ka wada qaybo ka mid ah gobolka gadow ee koonfurta soomaaliya cabdimajiid cabaas aadan fantasta ayaa warkan ka soo diray magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose dowladda soomaaliya ayaa muddooyinka ugu dambeeya waday dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ah dhinaca gobolka gadow waxaana horraantii asbuucan ay ciidamo ka dejisay degmada baardheere oo la sheegay in ay qayb ka yihiin howlgallo lagu xoraynayo degmada bu'aale ee gobolka jubbada dhexe oo xarun u ah maamulka jubbaland xildhibaan maxamed cabdi faarax iyo xildhibaan maxamed cabdinaasir oo ka mid ah baarlamaanka jubbaland oo deegaan doorashadoodu tahay gobolka gadow oo shir jiraahid ku qabtay magaalada kismaayo ayaa ka hadlay arrimo badan oo ay sheegeen in dowladda soomaaliya ay muddooyinkii ugu dambeeyey ay dhaqdhaqaaqyo ciidan ka waday degmada baardheere ee gobolka gedo waxaana ay digniin u direen dowladda soomaaliya oo ay sheegeen inaysan dalka u horkicin colaada sokeeyo taas oo ay sheegeen in soomaaliya ay qaadatay nidaamka federaalisimka waxaana dhinaca kale ay carabaabeen in maamul waliba uu xor u yahay inuu maamusho gobolkiisa waxaana dhinaca kale ay digniin u direen madaxda ugu sarreysa ee dowladda soomaaliya waxaas waxba kama soconhayaan soomaaliya ciidan meel la geeya ciidan la qaadqaadaya meele la tegtaga iyo waxbaan samayn iyo waxaas iyo dhan waa sheeka iska maartay aan macno lahayn oo iska qusbalaaca iyo waxaasaan yeeli doonaa iyo soomaaliya ciidan hadday meel geenayso soddon sano ee soomaaliya dirirayso oo wax dhibaata dhex dhex socotay waxbana way ku jari weyday ciidan iyo qori baan haystaa iyo meel baan wax geyn iyo meelablaan tegi iyo waxba ma tarayso waxaa wax tarahaya wax in wax la dhiso wax dadku wada ogol yihiin lagu wada dhisaalo la dhowarhaye maxaan ciidan dhisan karaa meelable maxaa la samayn karaa maxaan qaban karaa midda wax dhisaysa ee muhiimaddu waa isu keenidda iyo wax wada qabsiga eh colaad baan hadda hurinayaa soomaaliya waxba kama tarayso ciidan kasta oo soomaaliya oo la keeno ciidan unbaa laga hor waxba ma tarayso nabadda unbaa wax tarta dowladda dhex hadday middaa garan weydana colaad waxba ku qaadi mayso ninka nabad wax ku jari waayo colaad waxba kuma taro waxaa weeye nabadda ha lagu soo dhowaado iyo wadajirka iyo soomaaliya in laysugu yeedho meel la wada maray midda ha lagu soo dhowaado sidoo kale mas-uuliyiintan ayaa dowladda soomaaliya iyo hay-adaha gargaarka ka codsaday in gargaar lala gaaro dadka ay abaaruhu saameeyeen ee xoolo dhaqatada ee ku nool gobolka gedo
taa abaaraha badan oo jubbaland ka jira oo gobolka gedo ugu daran tahay daqiiqado ka hor baan ka hadlaynay waxaan ka codsanaynaa shacabka soomaaliyeed oo uu kow ka yahay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu dowladda federaalkii in arintaa ay ka bixiyaan jawaabta ay mudan tahay in laga bixiyo oo ah in shacabka soomaaliyeed loo gurmado ruux walba meesha uu joogo in loogu tago oo lagu gaadhsiiyo biyo iyo baad iyo wixii loo heli karo isaga oo wixii ay hayaanna loo geynayo wixii ay qalin ugu keeni karaan iyo bulshada caalamka loogu doonayo hay-adaha caalamiga ahee wax gargaara gargaar loogu raadinayo laga caawinaya shacabka soomaaliyeed xayiraadanna laga qaadayo xayiraadan shacabka soomaaliyeed ma qabato umana qalmaan in dowladoodu xayiraad kusoo rogto baaqan ay mas-uuliyiinta maanta direen ayaa ku soo aadaya xilli uu khilaaf ka dhex xaloolsan yahay maamulka jubbaland iyo dowladda soomaaliya kaas oo hagardaamiyey wada shaqaynta hay-adaha dowladda soomaaliya iyo dowlad goboleedka jubbaland faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa dil haweenada ahayd maanta lagu geysta suuqa bakaar ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho warar dheeraad ayaa ka soo baxaya dil saaka koxoobaysa ay ka geysteen suuqa bakaaraha ee magaalada caasimada ah ee muqdisho wararka ayaa sheegaya in dilka loo geystay haweenay sideetan sana jir aheed oo ku ganacsan jirtay gudaha suuqa bakaaraha ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho haweena la dilay ayaa wax magaceeda lagu soo koobay xadiya taas oo ku iibsan jirta suuqa shaah sida ay warbaahinta raadiyo xadaad u xaqiijiyeen wariyaal ku sugan magaalada caasimadda ah ee muqdisho rakuubaystan bistoolada ayaa marxumada ku toogtay wadada labaad ee suuqa bakaaraha ee loo yaqaana jadmardhaxaan ayaana halkaasi iskaga baxsada kooxyo dilkaasi ka dambeeyey macadda ilaa hadda sababta ka dambeysay dilka haweenadaasi balse waxaa goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka soomaaliya oo baaritaana dad lagu soo qabtay ka sameeyey jidka labaad ee suuqa bakaaraha ee magaalada caasimada ah ee muqdisho wararka qaar ayaa sheegaya in haweenadaasi ay korinaysay carruur agoon ah ay hore uga shaqayn jirtay nadaafadda dhismaha madaxtooyada qaranka soomaaliya ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho dilkan haweena da-da ah ayaa ka qayb noqonaya faalladda kuwa amniga oo maalmin u dambeeya kusoo badanayay degmooyinka gobolka banaadir ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ballanqaad u sameeyey jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool gudaha waddankaasi maraykanka madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ku sugan dalka maraykanka ayaa ballanqaad u sameeyey soomaalida ku dhaqan gudaha waddankaasi madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka hadlayay munaasabad xarga looga jirayo dhismo cusub oo safaaradda soomaaliyeed ee washington looga iibiyo maraykanka ayaa sheegay inuu booqan doono gobollada soomaalida ku badan tahay gaar ahaan kuwa sida aadka ah looga taageeray barnaamijkai qaarahan qaran madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sidoo kale carabaabay deegaanada uu booqanayo kuwaas oo kale ah minnesota ohio texas virginia iyo toronto iyo sidoo kale meelo kale oo ka mid ah waddanka maraykanka madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu tilmaamay in loo kala hormarinayo sida loo kala taageeray waagii uu ololaha doorashada ku jiray ee oranaya lacagtii ugu magacdaray qaaraan qaran ugu dambeyn madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sheegay in booqshahaas uu fulin doono marka uu soo gabagabeyo safarkuu hadda ku joogo maraykanka islamarkaasna markauu muqdisho yimaado markala dib usoo laaban doono sidii la ii doortay hadda ay ugu horeysa inaan maraykan kusoo noqdo oo qorshahaygu u ahaa inaan tago minnesota iyo ohio iyo boston iyo texas iyo toronto naftigeeda sidaan u kala horumariyena waxa waye sidii noo taageereen waagii qaran qaran aad iyo aad yaan runtii uga mahad celinayaa taageeradu mar walbaba ay u hayaan dowladda iyo wadaniyadooda ay mar walba ula taagan yihiin inay taageeraan dowladooda insha allah waa idiin soo noqonaya sida ugu dhaqsiyaha badan meelahaasaan sheegana waa booqanaya haddii ay ku yidhaahdo
safarka madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ah markii ugu horreysa uu tago dalka maraykanka tan iyo markii loo doortay xilka madaxweynaha soomaaliya dhaqdhaqaaqyo ciidan oo laga soo horjeedo go-aan ay qaatay dhaqdhaqaaqyo laga soo horjeeda go-aan ay qaatay dowladda federaalka soomaaliya ayaa ka dhacay qeybo ka mid a degmooyin iyo deegna ka tirsan maamulka jubbaland markale cawl ciise indhacadde
wararka ka imaanaya gobolka gado ayaa kusoo waramaya in dibadbaxyo aan joogsi lahayn ay ka socdaan magaalooyin dhaca waqooyiga gobolkaas islamarkaana ay sameynayaan dadka deegaanka oo aad kaga soo horjeeda go-aan dowladda federaalk oo ay xabsiga ku dhigtay wasiirka amniga ee maamul goboleedka jubbaland saacadii aanu soo dhaafnay waxay wararku tilmaamayaan in dibadbaxyadu ay ka dhaceen magaalooyin badan oo dadku ay aada u taageersan yihiin wasiirka xiran islamarkaana ay kaga soo horjeedaan go-aanka dowladdu ay ka qaadatay maamulka jubbaland nabadoon idriis oo ka mida odayaasha dhaqanka ee degmada baled xaawo ayaa sheegay in ay walwal badan ay ka qabaan sii socoshada dibadbaxyadan iyo dhaqdhaqaaqyadan isdaba jooga ee dadku ay ku codsanayaan in wasiirka amniga lasoo daayo waxa uuna sidoo kale sheegay in dowladda federaalka ay ugu baaqayaan in ay tixgeliso rabitaanka shacabka islamarkaana ay sii dayso wasiirka rabshaduhu ay ka dhasheen ee ku xiran magaalada muqdisho sida uu yidhi
jiraan shacabka waxbay kala hayaan shacabka waa banaanbaxayaan iyo banaanbax culus baa ka jiray saddex degmo doolow galab xaawo iyo meesha la yidhaahdo luuq qaybtan galbeed ugu xoog badan gobolka gado dhammaantiis wuxuu aada u dareemahayaa nin qiimo badan ugu fadhiyey ama wax badan u taray oo ahaa wasiirkii jubbaland ayay ilaa hadda ka banaanbaxayaan oy dowladda ka codsanayaan in wasiirkii loo soo daayo ayay ka codsanayaan marka aayadaa way jiraan in wasiirka ay dadka shacabka aada u jecel yihiin oy tabahayaan waxtarkana ay ku jeclaadeen aysan wax kale ku jeclaanin in shacabka baaqiisa ay dowladdu maqasho muxuu ahaa ay u sii dayso wasiirka ay ka cabanahayaan ayaan baaq ugu diri lahaa dowladda muxuu ahaa federaalka ugu horeeya madaxweynaha ra-iisul wasaaraha xukuumadda golaha baarlamaanka aqalka sare dhammaantood waxaan baaq u diraya in shacabka rabitaankiisa la raaco waayo dowladnimadu waa shacabka shacabkaada mar haddii ay ku raacsan yihiin waa inaad baaqooda yeeshaa laftigood marka dowladda federaalka shacabka aad baa markii la dooranayo ugu bannaan baxeen sidaas awgeed waxaan leenahay dowladda ha u dhaganoglaato shacabka baaqooda iyo codsi magaalooyinka luuq beleda xaawo iyo sidoo kale deegaano kala duwan oo ka tirsan gobolka iyo degmada ceelwaaq ayaa dadku waxa ay kasoo horjeesteen go-aanka dowladda federaalka waxayna ugu baaqeen in la sii daayo wasiirka amniga jubbaland cabdirashii janan oo muddo ku xiran magaalada muqdisho waxgaradka iyo maamulada ayaa waxa ay sheegeen in ay ka walwalsan yihiin in rabshadahaas iyo dibadbaxyada dadku ay sameynayaan ay ku dhex dhuuntaan shaqhsiyaada qaswadayaala islamarkaana dhibaatooyin amni ka geysta magaalooyinkaas warkii intaas ku dhan yahay tani kulan dambe waxaan leenahay duwar wanaagsan